الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii laba iyo labaatanaad kitaabka التdهيب في أdiلة mتن الغاية والتغريب mتن أbي شhuجاع في الفقه الشhاaفعي qال القاضي أbو شhuجاع الأسفhاني raximah اllahu tacaala faslun waxaan kusoo jirnay xajka kitaab ulxaj fasalkan wuxuu ka hadlayaa dhiigaga waajibaha ixraamka sababkiisa faslun haadaa faasilun weeye wadimaa-u dhiigaga alwaajibatu ee waajibtaha alwaajibatu waajibtay fi lixraami ixraamka khamsatu ashyaaa waa shan shay dhiigaga ixraam ama xarmasho xaj la xirtay ixraamkaa ku yimaada waxa weeyaan waa shan weeyaan waa shan dhig shanta mid kasta waxaa soo hoosgelaya koox baa soo hoosgelaysa dhiig baa magacii lagu sheegayaa intaasoo nooc baa soo hoosgelaysa intaasoo arrimood haddii la sameeyo marka ashyaada soo hoosgalaysa markii laisku dardaro ilaa labaatan iyo kow meelahaaso kale u fiirso axaduhaa mid ka mida shantaas addamu waa dhiig alwaajibu waajibay bitarki nusukin waaye wuxuu la waajibay nusug ka tegiddiis ayuu la waajibay nusug baa laga tegey marka dhiig baa lagaa rabaa baa leeyahay qofkaas camal baa laga tegay oo nusug camal baa laga tegey waaya wa huwa dhiiggaasi cala tartiibi xaalow ku sugan yahay tartiibku waxa weeye waa kala horeeya shaygaasaa lagaa rabaa haddaad weydid kaasaa lagaa rabaa haddaa weydid kaasaa lagaa rabaa tartiibku waa sidaas wahuwa dhiiggaasi cala tartiibi xaalu ku sugan yahay waayo oo tartiib damu tartiib wa taqdiir shaatu neefariya wey qofkaa neefariya gowracaya aan ceeb lahayn fain lam yajid hadduusan helin neefka ariga ahaa fa siyaamu casharati ayaamin toban maalmood soonkood baa dushiisa ah baa tajibu caleyhi ku waajibaysa ama fa caleyhi waxaa dushiisa ah siyaamu casharata ayaamin toban maalmood soonkood waa hadduu neefkii waayey oo see loo kala soomayaa halaahatin saddex ka mida tobanka fil xaji baa lagu soomayaa xajkaa la xiranayaa markii la xirto baa saddexda la soomayaa wa sabcatin toddobana idaa rajaca markuu noqdo ilaa ahlihi ehelkiisi weliba muddada lasii socdo lasii soomi maayo lagu dari maayo saddexda beri iyo toddobada beri ugu yaraan afar beri waa inay udhaxayso halkaasu marka wuxuu yidhi qaala tacaalaa faman tamataca qofkii tamatuca bilcumrati cumro ila alxaji yaa laga gaaraya xaj cumrow la yimid hadhow buu xajkii la imaanayaa fama staysara bilihii xajka weeye ashhurulxaj fama staysara facaleyhi dushiisa waxaa mastaysara wixii fududaado oo min alhadyi hadyi ah hadyiga shayga ugu fudud waa neef ariya waa shaatu lanna waxaa ku xigaya waa neef lo-a iyo neef geela naka neefka arigaabaa ka fudud faman lam yajid qofkaan helina fa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda dushiisa fil xaji lagu soomo iyo wa sabcatin toddoba idaa rajactum markaa noqotaan oo xagga aada u noqotaan marka tamataca qofkii tamatuca bilcumrati ay ictamara awalan marka hore cumraysta oo xajka dibdhiga uma dabadeedna axrama xirta bilxaji xajkii xirta min makkatana ka xirta oo lam yakruj aan bixin ila almiiqaati aan miiqaat u noqon weeyaan miiqaat qofkaan u noqon qofkaa isagaa wey marka dhiiggan tamatuca iyo dhiigga qiiraanka iyo dhiigga fawaadka kulli waa isku mid waxa weeyaan waa neefkaa ariga ah qofkii marka miiqaad uma noqon waay iyo walixraam inuu ka soo xarmado min almiiqaati miiqaad waajibun waaye waaye maya waxaa dhahdaa walixraamu min almiiqaati miiqaadko laga soo xirtana waajibun weeye kamaa calimta saa soo baratay oo waajibaadka xajka kusoo baratay qofkaana miiqaad uma noqon fawajaba waxaa waajibay bitarkihi ka tegidiisa oo miiqaadkii ka tegey ilaa markau ka xirtay damun dhiig calaa maa dukira ku sugan sida lasoo sheegay waa neef ariya haddii kalena toban beri inuu soomo waqiisa bihi kan waxaa looga qiyaastay kayruhu kan keyrkiis ayaa looga qiyaastay dhiiggan dhiigaga la midkaa ashyaada la midkaa ayaa looga qiyaastay waay marka in toddobada beri la xiriiriyo lafteedu waa arrin fiican waaye toddobada laiskugu xiro taa halkaasaa la dhigi marka dhiiggaas hadda waa baran dhiiggan muxuu ka waajibay bitarki nusukin nusuka tegiddiis camal baa laga tegi sida hadda miiqaadkaas looga tegay oo kale camalkaasaa laga tegay wey waayo neef arigaa la gowracayo udxiyada gudi lahayd wixii udxiyo loo shardin jiraa loo shardinaya hadduu reer markaad qofkii iska noqdo oo awal inta yimid hadda ku nagaanayana dee waa inuu maka ku soomo waaya hadduu tobankii beriba xataa saddexdii isagoo aan soomin waddankiisi ku noqdo saddex beri ha soomo afar beri ka bacdina toddobada kale ha soomo dhiiggaas isagoo halkaasuu inoo yaallaa dhiigga labaad wathaani dhiigga labaad addamulwaajibu waa dhiig waajibay wuxuuna ku bilxalqi bisababi lxalqi tima xiirashada awgeed iyo watarafuhi iska raaxaysi qof baa timihii xirtay oo muxuu u xirtay oo sababtu tah timahan ilaa qofku waa ka raysanaya markuu iska xiro timihii uu iska xira waaye bilxalqi iyo watarafuhi marka iyo iska raaxaysi baa dhiiggaani ka imaanaya ayib saddex tim hadda madaxo dhan oo xiiray shardi maaha saddex timood hadduu gooyo dhiig waa lagu yeelanayaa saddex cidiyood hadduu gooyo dhiig waa lagu yeelanayaa laakiin hal cidiya ama laba cidiyood ama hal tina ama laba timood waxa weeye waa mud raashina halka halka mid waa mud hal cidiya ama hal tino gooyey koomba raashina laba timood ama laba cidiyood hadduu gooyana waa laba koombo saddex markii gaadhana neef bayba noqonaysaa waa midka hadda aan ka hadlaynaa waay wahuwa dhiigaanina cala takhyiiri xaalu ku sugan yahay dhiigan waa la kala bartaa kii hore muxuu ahaa cala tartiibi tartiibku waa maxay shayga hore ilaa aada la timaadi shayga labaad uma gudbi kadhib tartiib kaa samee uma kaa samee uma kaa samee oo kala weeye kan laakiin waa maxay dhiiggaani waa cala takhyiiri doorgelin kaa doontay ka bilow dhiiggaan dhiiggaan hadda laga hadlayo addam alwaajib bilxalqi iyo watarafuhi wahuwa cala takhyiirihi shaatun isna waa neef arya aw amase soomu halaaata ayaami saddex maalmood soonkood wey aw amase atasaduqu sadaqaysi weeye bihalaaati aasucin saddex dhaarad saddex dhaarad saddex saac saddex xeero saac saaca waa midka lagu bixiyo fidrada haa saddexdaas kuu rabo buu siinaya saddexdaas ayuu ku sadaqaynayaa calaa sittati masaakiina masaakiin oo lix ah ayaa la siinaya marka dhiiggan markii laga hadlayay qaala tacaala ilahi wuxu uhi walaa taxliquu ru'uusakum madaxiina ha xirinina madaxa timaha madax weeye xataa yabluqa alhadyu uu ka gaarayo maxillahu makaankiis iyo booskiis faman kaana qofkii ahday minku xaalu idinka idinka mid yaha mariidan mid jiran timaha dhibaya aw bihi ama isaga waxaa ku sugan adan dhib min ra'sihi madaxiisa bahal baa madaxa ka galay se injir oo kale timihii baa dhibaya fa fidyatun baa dushiisa ah fidyo oo min siyaamin soom ah aw sadaqatin sadaqa ah aw nusukin nusug ah waaye u fiirsa marka neef la gowraca ah ey falyaxliq walyufdi hana xiiro fidyana ha bixiyo oo muxuu samayn marka xataa yabluqa alhadyu maxillahu ereyga ahaa nuqdatayn soo ma ma jeedi ereyga la fasiraya labada dhibcood baa hoda la daba dhigaya waayo waa makaanu dabxihi makaana dabxihi wey gowriciisa booskeeda wahuwa mina mina lagu gowraca wa waqtuhu waaye ilaah uu ka gaaraya makaana dabxihi iyo wa waqtihi waqtigiisa wahuwa alcaashiru min dilxija waa maalinka tobnaad ee bisha dilxija wahaadihi halaathatu saddexdan qad warada waa soo arooray bayaanu kullin mid kasta oo minaha ka mid ah fii xadiidi kacb bini cujrata xadiid caana radia allaahu canhu xiina ra'aahu rasuulullaahi nebigu markuu saxaabiga arkay kacba sala allahu calay waslm fi lxudaybiyati xudaybiya markay nebigu cumrada xirteen oo aadeen oo gaalada u diideen oo dheheen sanadkan ma cumraysana saa noqda shuruud la kala galay oo dib u noqdeen xudaybiya markii la joogay baa waxaa dhacay nabigu saxaabigan kacb bin cujur oo arka walxaal qad tanaaharu lqamlu injirtu daadanayso calaa wejhi wejigiisa ilaa qofkii waxaa weye muxrib hadduu yahay muskama saabuun iyo shaambo iyo geeda iyo waxba kuma qubaysan karo dhididkii iyo boorkii iyo jihaadkii iyo safarkii lagu jiray qofka waxaasaa waxaa ka dhalanaya bahalkan markaa ninkaa madaxiisa waxaan ka soo daadanaya aan markuu arkay ya ba faqaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi ayudiika ma ku dhibayaa hawaamu ra'sika madaxaada duur socodkiisa bahalkan ma mayaa ku dhibaya qaala nacam buu yidhi qaala wuxuu yidhi ixliq ra'saka madaxaada xir wansug shaata neef aryana gowrac ow amase sum soom alaaata ayaama saddex maalmood aw amase adcim quudi faraqan faraq hal faraq oo min adacaamiya calaa sitati masaakiina lix miskiina kala sii waa saaci waaye oo muxuu yahay waa saddexdii saac saddex saac waaye halkii saac afar mud baa ku jira kan kalena afar kan kalena afar laba iyo toban yaa loo qaybinaya lix miskiin soo kuma dhihin calaa sittati masaakiin lix miskiin laba iyo toban lix u qaybi waa intaa keliya war kale ma yaal meesha khalaas ma garat waayo laba iyo tobankaa saac baa lix loo qaybinaya kiiba labo waayo laba mud buu qaadanaya qaala kacab wuxuu yidhi fii xadiidihi fiya aniga oo keliya bay nasala soo degtay haadihi alaayatu aayaddan ah faman kaana minkum mariida ow bihi adan min ra'si ama madaxa dhibaato ka dareemaya anay igu timid oo igu soo degtay buu yidhi aayaddu wa qaala wuxuu kaloo yidhi fanasalad fiya dhexdeeday kusoo degtay khaasatan wahiya aayaddu lakum idinkana caamatan caam bay idinta hadda keligay melihi ummadda o dhan bay u taallaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun walfaraqu faraqaas lagu yidhi faraqan min min adacaami alaaatu asicun waa saddex saac buu qaadaa wasaaca halka saac keliyana waa laba kun iyo afar boqoloo garaam labada kun waa laba kiilo sooma og kiiladu waa kun garaam kiilada kalena intoo kale nuskiiladiina boqol garan baa ka dhiman oo fidrada hadda maxaan ku bixinaa marka laba kiilaya waa in la bixiyo bar dhiman boqol garaam baa kitaabkan soo qorayo kuwo kalena waxay qorayaan saddex kun oo garaam oo dhiman waxa weye rubuc wax yar waaye waka laba kun toddoba boqol iyo konton laba boqol iyo konton ka dhiman tahay bes waa kiil nus kiilo barkeed laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton so shan boqol maaha kiiladu waa kun ma ogta kiil marka nuski kiilo barkeed waa nus kiilo nus kiilo barkeedna rubuc soo maaha ha tuminku waa kasii yaryahay rubuc wey rubuc baa dhig saddex kiilo rubuc dhiman fidradii in lagu bixiyo kan kale qorayaan jeclaa aan fiirin waa kana marka qaabka noocaasa buu hataa garaamka hadda la yaqaana oo inuu ku sheegaya waaya haddaba dhiiggaasna waa kaas magaciis waa damkaas cala takhyiirka ah laakiin waa waa qorshaysan yahi damu takhyiirin wataq wa taqdiirin waa inta kan loo guuraya intuu yahay waa la yaqaan waa dhiiggii labaad waa baab muhiim ah marka la joogo kitaabulxaji halkaasaan weli dhammayn waqiisa bixalqi shacri tamaxiiridda waxaa looga qiyaasay maa fii macnahu waxa macnihiisa qaba oo min baqiyati اlistimtaacaati waxyaalaha raaxaysayaasha almuxaramata qofka laga xarimay intuu xajka ku jiro waxaa loo diiday muxrimka yahay hadduu galo oo udug buu isticmaalay timhiibuu iska xiira ha iska xiirin baa la yidhi arrimaha noocaasa buu galay waaba kanoo ka diibi waa caraftii walidihaani subkashadii wallubsi dhar godan xirashadiisii waqasi dufuuri cidiya jarkii wamuqadimaati iljimaaci jimaaca waxyaalihii ka horreeyey fi cala alasax waxaasoo dheh hadduu la yimaado sidaan buu samaynayaa saddexdaan kugu doono neef ariya saddex saac lix miskiin inuu u qaybiyo iyo saddex maalmood inuu soomo waa lishtiraaki lkulli dhammaan waxay wadaagaan kuwan fi tarafuhi raaxays qofka dharkan soo gotay xirta oo iska raaxaysa labadii go inta iska dhigay waa tarafu raaxaysi wey hadduu subkaday hadduu udgoon isticmaalay haddii uu ma garanaysaa tima jaray hadduu cidiya jaray waxaanoo dhan waa tarafu kanaaba kuu tirin raba muxuu ku leeyahay tadayub iyo idihaan lubsi muqadimaat اljimaac mini hadduu iska keeno taxalul اlwal dabadeed hadduu jimaac la yimaado xalaalowga hore ka bacdi haasoo dhan baa imaan karaya meesha waay dhiiggaasina waa kaas maxaa soo haray whaaliu dhiigga saddexaad addamulwaajibu dhiig waajibey weeye biixsaarin cunaqabatayn biixsaarin sharid mancin qof baa la yiri geli maysid xaramka ilaa meesha hadday doonto dowlada dowlad baa joogto dad bay ayrboorada ka soo ceshaan ilaah kama gala sharkoode dad bay ayrboor ka soo ceshaan sanadkii dhowto intaasoo qof bay ku dhegeen oo qaar ilaahay ka soo daayay markii dambe culimo waaweyn ku jira qaarna waa ku dhegay dad kale dhiiggan marka qofka haddii laga manciyo inuu gala dee xaramkii dhiig baa ku waajibaya hadduusan awal shardi xiran fayataxalalu waa xalaaloobin wayuhdii shaata neef ariyo hadiyaabu gowracaya liqowlihi tacaala wa atimu lxaja walcumrata xaj iyo cumrataan yeela lilaahi alla darti salaadu hadday kaa xumaato kaa budho lama sii wadi karo xajkii cumradu hadday kaa xumaadaan kama bixi karid horay uu ku soco bay noqonaysa dhammaystir fain uxsirtum haddii laydin manciyo fama staysara min alhadyi baa dushiina hadyiga wax ugu fududna waa maxay waa neefka ariga ah uxsirtum munictum wey haddii laydinka manciyo min almudiyi aadid liadaa'i lxaji aw ilcumra xaj iyo cumro gudashadood waxusirana uxiida bih waaye wa la koobaabo wa munaca loo diido min buluuqi qasdihi qasadkiisa gaarideeda wa fii saxiixayni annahu sala allahu calayh wasalam taxallala nebigu waa xalaaloobay bilxudaybiyati meel xudaybe la yar hadda maka u dhoweeye waayahay lamaa saddahu lmushrikuuna gaaladu markay u diideen ka celiyeen wa kaana nebigu wuxuu ahaa muxriman bicumratin cumro mid xarman bukhaari iyo muslim baa wariyey wa aqaluhu inta u yarna shaatu neef arya weeyo tujziu gudaysa fi ludxiyati udxiyada walaa budda waxaa laga marmaana min taqdiimi dabxi gowraca horumarintiisa cala alxalqi markii loo diiday qofkan meesha neefna ha gowraco timahana ha xirto laakiin kee horumarinaya khasab gowraca ha horumari xiridaa dambaysa ayb wliqowlihi tacaala fi laayati nafsiha aayadda nafteeda lagu yihi walaa taxliquu ru'uusakum madaxiina ha xirinina xataa yabluqa alhadyu hadyigo neefkii la gowraci lahaa ilaa uu ka gaarayo maxillahu makaankiisa warawa الbukhaariyu can ibni cumar radi allahu canhuma qaale wuxuu yidhi kharajnaa maca الnebiy nebiga maciisaan baxnay salى اllahu alay waslm muctamiriina xaalaan nahay faxaala kufaaru qurayshin quraysh gaaladoodii baa manciyey teedahay duuna lbeyti beytkii ilaahay sukadiis waay guriga ilaahay markay haysta iyagaa markaa meesha ka telinay waay kacbada sida hadda baytulmaqdis niman gaala ah oo yahuud ah ay ugu kibrayaanoo kale nebi maxamed baa loo diidaya markaasna leeya geli maysid xaramka waay fanaxara rasuulu llahi sal alla alay wasalam waa rag dhiig laa jooga markii dambe dee waddankii o dhan baa laga qabtay gaaladii iyo xaramkii laga xoreeyey waay rasuulkii ilaahay baa gowracay budnahu hadigiisii waay waa geeli waday hagee ku gowracay waa xaalaqa ra-so madaxiisana waa xirtay hadda xaramkiiba laguu diidiyo maxaram baa ku gowraci kardhaa maya meeshaan qofka lagu manciyey lafteeda ku gowracaya waay ayb budnahu jamcu badana wahiya maa yusaaqu ila alxarami xaramka waxa loo kaxeeyo weeye oo min alibli geel ah taasna waa ka baxnay dhiigaasina waa dhiigaas ixsaar iyo sharid buu ku yimi waraabicu dhiigga afraadna addamulwaajibu waa dhiigga waajibay biqatli saydi ugaar laynteed qofku markuu muxrim yahay ugaar ma layn karo xaramka hadduu degan yahayna ama yimidna xataa isagoo aan muxrim ahayn ugaarta ma taaban karo hadduu muxrim yahayna halkaan isagoo marayaba xataa ma taaban karo ugaarta xataa kama naxin karo ma cayrin karo ma fiijin karo hay dhiiggaani muxuu ka yimid ugaar batii loo diiday buu dilay goraye iyo garanuug iyo goodir iyo baciid iyo sagaara iyo bakayle iyo waxbuu dilay waa magacyo badan tahay waaye wahuwa dhiiggaani cala takhyiiri xaalu ku sugan yahay doorgelin kanna waa takhyiir waaye in kaana saydu ugaarka la dilay hadduu ahaaday mimaa kii lahu milun shabaha leh ugaartaasi shabaheed shabahaad hadduu ku leeyahay xoolaha aan dhaqanno xoolaha nicmooleyda akhrajal mila miliga la midkaayoo shabaha buu bixinayaa oo min anacami nicmooley ah waxa weeye jinsiga dee kuma lehe muuqaalkaysa waxaa la dhihi karaa ugaartan iyo xoolaha keebaa isku muuqaal shabaha waxaa la yiri a leelahay gorayow dilay gorayada xoolaha kee ugu egtahay geele haa sur dheer iyo luga taagtaagan oo dheer iyo xabeyn leedaha waay oo dadka arkay baa garanaya inkastoo hadda adduunka sawirana laga fiirsado laakiin qofka magaalo dhaafin dee ma gorayo ma arag bay u badanta waaye waxaa la leeyahay gorayo mayaa dishay geelkeen qaalin geela keen aw amase qawamahu amba waa qiimayn adaa u door leh neef geelaa la qiimayn neef geela waa iska leenaa macnaha nee waarka la dilay kan shabaha hadda baciid iyo goodir iyo lo-diiba isshabahayaan maogta ha waxaa la leeyahay shayguu shabahay bixi ama qiimee markaa qiimaysid tow qawamahu wuu qiimeeyaa washtaraa wuxuu kusoo gadaa biqiimatihi dacaaman raashin neef arya ama neef lo ama neef geela lagu yeesho soo maa isagii buu bixin ama isaga qiimihiisii qiimahaas u galaya raashin kusoo gal watasadqa bihi raashinku sadaqaynaya masaakiinta la siinaya aw amase saama waa soomaya can kulli muddin mud kasta yowman maalin haddii kale uusan raashinkii bixinayn raashinkaa intuu koombo noqon lahaa koombo ka somaalin buu ka sameeya hadday doonta shan boqol oo maalmood oo soonay noqonaysaa mid baanba hadda ku arkaya maanta dee hadda neef geela raashinkuu gooye waa intee koombo wax tirada ka batay soo maha intaasoo koombo ka somaalin laga soomay ma wax yarbaa adaa u doorle cala takhyiiri adag kii ku sahlan adaa garanaysa waaya sidaasuu samaynaya baqarulwaxshi buu dilay ama ximaarulwaxshi xabad loo akeen waaya khazaal deero iyo do- een ta- taag maxaa la dhihi jiray garanuug iyo waxbuu dilay neef ri ribe neef ariya keen bakaylow dilay waxaari yaroo kuwa yaryaroo aan weli weynaan keen aa la dhahayaa waaya waa wixii wixii mithli leh xayawaanka meel uga ka shabaha wey wain kaana hadduu ahaaday asaydu ugaarka la dilay mima kin laa mila lahu maal aan lahayn shabah akhraja biqiimatihi qiimihiisou bixinayaa acaaman ilaa neef la bixiya ma shabahe waaye ow amase saama waa soomaya can kulli muddin mud dhammaantii yowman ama mud kasta maalin buu soomaya لqwlihi tacaalى ya ayuha اladiina aamanuu laa tqtuluu sayda ugaarta halaylnina wlxaal antum xurumun aatiin muxrimiin wman qatalahu qofkii dila minkum xaalo idinka idinka mid yahay mutacamidan xaalo u kasayo fajazaaun facalayhi jazaaun ama fajazaaun milu maa qatala qira'aad baa ku jira waxaa dushiisaa jaze iyo magdhow oo milu maa qatala waaye wuxuu dilay oo kalaa min anacami jazahaasu ah nicmooladu ka bixinaya yaxkumu bihi waxaa xukmaya dawaa cadlin laba cadaalo u saaxiibo minkum idinka idinka mida warneebkan tee mari lahaa intee lagu qiimeyn lahaa kuwaasaa xukumaya hadiyan xaalu yahay hadi oo baaliqal kacba kacbada gaaraya ow amase kafaaratunba ah maxay tahay waa dacaamu masaakiina masaakiin quudkood waa raashinkii ow amase cadlu daalika intaa wuxuu u dhigmoo siyaaman soom ah aayaddii baaba kuu sheegtay liyaduuqa inuu dhadhamiya ganaaxa loo saaray wabaala amrihi amarkiisa ciribtiisa cafa allaahu camaa salafa wixii horena alla waa iska saamaxay waman caada qofka u noqda fayantaqimu allahu minhu ilaahay baa ka argoosanaya wallaahu ilaahina casiizun wey duntiqaamin argoosa allale wey suurat lmaa-ida sagaashan iyo shan aayadda ah waantum xurumun waxa weeye muxrimuuna aatiin kuwa xarman bixajin oo cumra mutacamidan waxa weeye daakiran xaal yahay mid xusuusanaya liixraamihi xarmashadiisa qaasidan isagoo u kasaya liqatlihi ugaarka dilidiisa milun waxa weeye waa shabahun waaye mada in kaana lahu milun waaye waaye hadduu mili leeyahay waay buu bixinayaa wuxuu bixinayaa shibhahu laba ha baa meesha ku jira shabihiis milun waa shibhahu fi lkhalqati fi lkhilqati abuurka kan ku shabax iyo wamaa yuqaaribu waxa u dhow asayda ugaarka oo la dilay fi suurati xagga muuqaalka liljinsi jinsiga mada dee isku jinsi maaha annacamna waxaa la yihahdaa min annacami soo ma ahayn maa yarcaa min alamwaal xoolaha kan daaqa ama la daaqsado wa akaru maa yudlaqu cala libili inta u badan nacamta waxaa loo isticmaalaa geela inta badan marmarna waa loo isticmaalaa kulligood yaxkumu bihi waxa wey yuqadiruhu waxaa qadaraya wa yubayinu cadaynaya maa huwa lwaajibu waxa waajibku yahay hadiyan waa huwa maa yusaaqu wixii la kaxeeyo min almawaashi xoolaha socdaa liyudbaxa in lagu gowraco fi lxarami baaliqalkacba waa maxay yudbaxu fi lxarami baa lagu gowricin wayutasadaqu bihi waxaa lagu sadaqaysanaya isaga calaa masaakiinihi xaramka masaakiintiisa cadlu daalika siyaamanna waa siyaamo ayaamin maalmo soonkooda tucaadilu u dhiganta bicadadihaa tiradeeda qiimata alhadyi hadyiga qiimihiisa aw idacaami dacaamka kamaa dakara fi lmatni sida uu matniga ku sheegay soom badan wey hadduusan mili lahaynna sidaasaa la samaynaya hadduu leeyahayna waxa u eg baa la keenayaa waayahay haddii nas gaara kusoo arooray keen nasku kusoo arooray isagaa la raacaya sida hadda xamaamka oo kale waa qoley waayahay xamaamka neef arigaa kusoo arooray iyada hala bixiyaa laleeyahay kamaa nuqula dalika can sayidina cumar wacuhmaan radia allahu canhuma waaya masaladaasna halkaasaa la dhigay walow qadara ba yidhi masale muhiima hadduu awoodo calaa bacdi dacaami cunnada qaarkeed raashin dhan ma wada hayo neefka qiimihii raashinkoo goyn lahaa ma wada heli karo akhrajahu intuu heli karo bixinaya wasaama cama cajiz canhu intuu ka cajizayna soon buu ka dhigaya waay marka hadyigan iyo raashinkan waktigoodu waa markii lagugu yeeshayba maalin gaara iyo maalinta ciiddaaya isagu in lala sugaa waa fiicanta laakiin khasa maaha qofkii hadyi ku waajibay isaga iyo dadka nafaqadoodu ku waajibtay waxaa ka xaaraana inay wax ka cunaan yaan wax laga cunin weeye markaas meel kasta xoolo lagu gowraca arkeysaa marka qofkaas iyo dadkii ku nafaqadiisa ku waajibtay hadigaa ku waajibay wax kama cunayaan masalo kale halkan marka iyana loo soo dhaadhacaya maxaa haray wal khaamisa soo ma midka shanaad waa dhiiggii addam lwaajibu waa dhiig waajiba bilwadi jimaac wahuwa dhiiggaasina cala tartiibi xaalu ku sugan yahay badanatun isagu waa khatar neef geelaa la bixinaya mar hadow qabla taxallul awal jimaac layimi waa neef geela fain lam yajidhaa hadduusan helina fa baqratun waa xabad lo ah fain lam yajidhaa hadduusan iyadii helina fa sabcu min alqanami toddoba ariya keenbalaleey waaya fain lam yajidhaa iyana hadduusan helin qawamal badanata kor ka soo bilow hashi u horeysaa lasoo qiimeynaya washtaraa biqiimataa qiimaheeda wuxuu ku gadayaa dacaaman raashin watasadaqa bih raashinkaasoo sadaqaysan fain lam yajid hadduusan helin waaya raashinki saama waa soomaya can kulli muddin mud kasta yooman maalin buu ka soomaya taasna halkaasaa la dhig can kulli muddin yowman ixtuja waxaa loo xujiystay liwujuubi badanati badanada wujuubkeeda bifatwa saxaaba sawa saxaabada fatwadooda jawaabta saxaabada radia allaahu canhu bidaalika ay jawaabeen faqad rawaa maalikun raximahu اllahu tacaala fi lmuwaطa'i can ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu su-ila can rajulin nin baa la weydiiyey ibnu cabaas waqaca ku dhacay biahlihi xaaskiisii walxal huwa bimina minana uu joogo qabla an yufiida intuusan gadoomin oo dawaaful ifaado la imaan fa amarahu wuxuu amray ibnu cabaas an yanxara badanata neef geela inuu gowraco dhun dhabo dhundhow dhunta ku dhifto yufiida waxa wey duufa dawaafal ifaada weya intuusan la imaan waruwiya milu hada kaasoo kale laga wariyay can cumar sayid cumar iyo wabnihi wiilkiisa cabdilaahi bin cumar wey waa abi hurayra radia allahu canhu waay wrujuucu waay ila lbaqarati neef looa in loo noqdo iyo wsabci toddoba oo min alqanami warujuucu noqoshaduna ila lbaqarati waayo in loo noqdo baqaro iyo toddoba ariya waa haabit waa xaasilun waa arrin jiro wey liannahumaa labadan lo-da iyo toddobada ariga fi ludxiyati udxiyada lo iyo ari udxiyada xaggeeda kal badanatiba la mid yihi sida badanada loogu udxiyeeyaa kuwaan udxiyo loo qali karay hadda meeshan udxiyo maaha laakiin waa la mid baa lagu leeyahy waaye taasna halkaasaa la dhig walaa yujziuhu lhadyu hadyigu ma gudayo walalidcaamu idcaaminta iyo quudintuna ma gudayo ilaa bilxarami xaramka ilaahay mooyaane waayo xoolahan xaramkaa loogu talagalo xaramka qofka isagu meel lagu sharay la garay laakiin xaramka waa in lagu gowro xagga inta lacagta laga soo diro in la yihaahdo xagga xooluhu raqiis ku yihiin soomaaliya aan usoo dirnay lama ogola waxaani waa hadyi iyo idcaam ilaa bilxaram liqowlihi tacaala hadyan baaliqa alkacba fayajibu sarfu laxmi hilibka in loo iilaa waajiba iyo wadacaami cunada ilaa masaakiin ilxaram xaramka masaakiintiisa muqiimiina aw daari'iina xaramka masaakiinta hore joogto reer makaan keliya miyaa la siiya mise kuwa hadda xataa xajka iska aado masaakiinta ayaa meelaha iska marmaraya waa la leeyahy muqiimiina aw daari'iina ama hana ahayn kuwii awal ku nagaa aw daari'iina kuwa soo galay ha noqde ee yimid waa la leeyihi wayujziuhu waxaa u guday an yasuuma soonka inuu ku soomo xayu shaa soonka wuxuu ku soomi karaa meeshuu doono xaramka shardi uma aha ma garate laakiin waxa weeyaan saddexdii filxaji la yiri taa waa lasoo dhaafa soonkan hadda halkan laga hadlay meeshuu doono ku soomi karaa laakiin gowraca waxaa iskale halkaas taasna halkaasaa la dhig walaa yajuusu ma banaana qatlu qatlu saydi lxarami xaramka ugaartiisa layntiis in la laayo walaa qadcu shajara shajarihi xaramka geerihiisa makaya madiina iyo inta ku hareeraysa iyana lama jari karo waalmuxilu qofka xalaasha ah iyo waalmuxrimu qofka muxrimka ah fii daalika arrinkaas sawaaun jin jin weeyaan isku mid waa ku siban yihin qofka aan waxba xarmanayn looma ogola qofka xarmanna looma ogola ya waa liqowlihi sal alla alay slam y nabiga wuxuu yihi yooma fatxi maka maalintii weyneyd oo maka la futay gaalada gacantooda laga farmaroojiyey magaalada maka iyo saxaabadu ka hijroodeen oo ka qaxeen oo nebigu ka hijrooday oo ya sanadkii sideedaad neb wuxuu yihi markuu soo galay ina haada albalada beledkan maka la yiraahdo xaraamun waa xaraam xaram weeye bixurmati illaahi ilaahay xurmadiisao xaram ku yahay laa yucdadu shajaru geedihiisa lama rujiyo lama gooyo walaa yunafaru saydu ugaartiisana lama fiijiyo lama cayriyo walaa tultaqadu luqdatu baadidiisana lama gurubsado ilaa man qof mooye carafaha yaboohinaya boqolaal dollar hadday qofka dhacaan haddaadan yaboohinayn iskuma qaadi kadib khalaas walaa yuqtala khulaahu cawskiisana lama lama rujiyo lama qaato qaala alcabaas wuxuu yidhi yaa rasuul allah ila lidkira idkirka mooyaane idkirka nooga reeb geedkaa yaree idkirkaaye naga arkaas jilab maya ma aqaan fainahu kaasi liqaynihim buu u ahaaday kuwooda birta tuma birta dabka lagu shidaa lagu huriyaa iyo wa buyuutihim guryahooda guryahaana waxaa looga dhigaa saanqaaf kaaha noo nabalo nooga re qaala nebigu wuxuu yidhi haye ila lidkira markuu nebigu dhahay sharciyoobaysaa waaye akhrajahu lbukhaariyu wa muslimun can ibni cabaas radi allahu canhu yucdadu yuqdacu weeye lama gooyo yunfaru yunafaru yuhaaru lama kiciyo lama fiijiyo liyusaada si loo ugaarsado waqiila macnaha waxa weye yusaadu lama ugaarsado luqdatuna maa saqada fiihi wuxuu ku dhaco weeyo min alashyaa'i ashyaa'a yuqtalaa waxa yuqtalacu lama fujiyo sida maarata cawska iyo dareemaha loo fujiyo yuqtalacu bilaydi wa naxwiha gacnaha iyo wixii la mida laguma soo fullaaciyo soo fululin iyo soo fullaacin khulaahu huwa alxashiishu rad waa xashiishka qoyan nabtun macruufun alidkhirna waa nabtun macruufun waa nabaad la yaqaan ladaa ahli maka reer maka de garanaya la garo liqaynihimna xadaadihim kooda birta tuma wey yuuqadu bihi naaru dabkaa lagu huriyaa libuyuutihimna yusqifuunaha bih way ku saanqaafaan isaga fowqa alkhashabi khashab tiirarka yar marka saa loo simo baa dusha saa looga saarayaa nagaaryadan iyo waxaan ayaa dusha laga saarayaa oo markaas looga dhigayaa dalaalin lalaamiyaryadan iyo waxaani ma jirin marka geedka weyn geedka lama goynayo hadduu qoyan yahay uusana dadka dhibayn haddii la gooyana waa damaan in la baxsho geedka weyn xabad lo-aa la bixinaya geedka meesha waa ka qaali geedka yar neef ariyaa la bixinaya xaramka makaad sidaasoo kale waxaa lamid xaramka madiina laakiin xaramka madiina iyada damaan lagaama rabo damaan bixin mayse laakiin geeda goyntu sidii bay xaaraanto iskaga mid ka yihiin waayahay intaasoo masalo waa sidaas wuxuu yidhi dhiigagu waa tacadudaan haddii meesha zamanka hadduu iskhilaafo laba meelood laba wakti laba makaan laba nooc hadday kala noqdaan dhiigag waa tiro badanaya faa-iido halkaa ka qabto wuxuu yidhi qofka xaajiga markuu xajka dhammaysto waxaa sunnaa ziyaarada qabriga rasuulka calayhi salatu wasalaam waana sun wa hiya mu-akadatun waa waa mid la adkeeyey madluubatun la dalbay nebigoo nool sida aad u aadi lahayd saanoo kalea nebigana hadda u salaamaysa u ziyaaranaysa nebiguna salaanta waa ka radinayaa qofka salaamaha calayhi salatu wasalaam waana hiya min ahami lqurubaat waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu muhiimsan wa afdali lacmaal acmaasha tan ugu fadliga badan bay ka mid tahay wa aska lcibaadaati cibaadaadka kuwa ugu dahiran bay ka mid tahay ajmaca calaa dalika sidaas waxaa ku ijmaacay jamaahiiru lmuslimiin fi kuli casrin ilaa yowmina hada weligeed ilaa maanta lam yukhaalif fii dalika arrinkaa ma diidinoo ma khilaafin ila bnu taymiyata ibnu taymiya mooyaane isagaa masaladaas ku dhacay afar laahu lahu isagana alle ha u dhaafo isagu markaa safarka siyaarada loo aado buu diiday haddaan safar la gelayna waa ogolahay buu yidhi marka halkaanu kasii sheegaya waxaa lahan wixii adilo ahaa oo markaa arrintaa la xiriiray kabacdina markuu nabiga salaamo oo ziyaarto sayd abubakar sidiiq iyo cumar binu khadaab radia allaahu canhuma buu iyagana salaamaya kabacdina baqiic buu tegayaa ku dhegan oo aan ka dheerayn saxaabada tirada badan oo tobanka kun iyo ka badan ah buu iyagana salaamayaa waaye sidaas buu sameynaya waxaa xaaraana ciidda iyo dhagaxyada maka iyo madiina in lasoo xambaarsado oo lasoo qaato wadankii baan geynaya xoogaa ciido xaramka laga keena la yihaahdo ama dhagaxeeda waa mamnuuc qofkii soo qaatana waajib waxaa ku ah inuu celiyo amaa biyaha zamzamka iyada waa la ogolyahay waana fiican tahay in la raro maka laga qaado duunka la kala geeyo oo hadiyada dadka looga dhigo waay taasna halkaasa la soconaysa ayb wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab